lah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi calimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa suuratu zumar suuradda la yidhaahdo makiyatun weeyaan aayaadkeeduna waa khamsun wa sabcuuna toddobaatan iyo shan aayadood suuradda soddon iyo sagaalaad ee suwarka qur-aankaa wey suuradda iyadaay waxay ku bilaabanaysaa ka warramid ay ka warramayso qur-aankan inay ka sheekayso oo mucjizada weyn ah ee almucjiza daa'ima alkhaalida la yihahda limuxamed ibni cabdillaah mucjizada joogtadaa wey waxay suuraddu amraysaa ikhlaas suuraddu waxay ka sheekaynaysaa caqiidada suuraddu waxay ka sheekaynaysaa tusaalayaal bay ina siinaysaa qofka ilaah keliya caabudaya iyo qofka ilaahyo badan caabudaya oo aan wax taraynin tusaala layna siinaya oo waxaa tusaale laga dhigay addoon niman badan oo shuraka ah ay leeyihiin dhowr ninbaa addoon wada leh waana ku murmaan maalin kasta halkaa aad ha aadin aniga ii shaqee u shaqayn maysa wixii la mida iyo addoon hal sayid leeyahay oo hal amar qaata tusaalahaas ina siin doonta suuradda waxa ay ka hadlaysaa addoommaday waxay ugu dhawaaqi doontaa ilaahay xaggii inay u noqdaan intaan dhimashada u imaan ama cadaabku ku soo kadin inay ilaahay u toobad keenaan inta toobaddu wax tarayso suuradda waxaa lagu soo gebagabayn doonaa nafqada lagu suuxayo iyo nafqada labaad oo ummadda lagu soo saarayo iyo waxa ka dambeeya oo aakhiro dhibaatooyinkeeda suuraddan suuratu zumar baa la yidhaahdaa maxaa yeelay waxaa lagu sheegay jamaacada zumrada iyo kooxda liibaantay ahlu jannaha ah iyo kooxda khasaadhay ee ahlu naarka ah labadaba waa lagu sheegay wasiiqa aladiina ataqow rabbahum ila aljanna iyo wasiiqa aladiina kafaruu baa lagu sheegay bismi illaahi araxmaani araxiim quluu waxaa dhahdaan bismi illaahi araxmaani araxiim tanziilu lkitaabi kitaabka cadiimkaa ee sharafta badan soo dejintiisu min allaahi kaa-inuu wuxuu ka ahaa min allaahi ilaahay xaggiisa alliga alcasiizi qaalibka ahaa alliga alxakiimi xakiimka ahaa alcasiiz waa kan qaalibkaayo aladii laa yuqlab aan laga qaalib noqon alihi alxakiimi xakiimka waxaa la yidhahdaa aladii yafcalu allaha sameeya shay kasta bixikmatin wa taqdiirin wa tadbiirin xikmad iyo qorshayn iyo maamulid wanaagsan allah ku maamulay innaa anagaa anzalnaa dejinnay baa ilaahay yidhi ilayka xaggaada alkitaaba kitaabka kitaabkaa oo cadiimkaa ee sharafta badan ayaanu ku soo dejinay xaggaada bilxaqi xaal uu ku maran yahay kitaabkaas kitaabkaasaan soo deji ee facbud illaaha ilaahay caabud nebi allow mukhlisan xaalaa tahay mid u khaalis yeelaya lahu ilaahay addiina diinka xaalaa tahay mid ilaahay u baraxtiraya oo u khaalis yeelaya camalkaada iyo niyadaada aan cid kale ula jeedaynin wax kastoo aa qabanaysa waxaa la rabaa inay ikhlaas aa la xidhiirisidoo alla darta ay kaa yihiin shaqada iyo niyada labaduba alaa hoy baraaruge lilaahi ilaahay oo keliya uu ahaaday addiinu diinka alkhaalisu ee khaaliska addiin horta maxaa la dhaha waa hoggaansi alaa hoy baraaruge lilaahi ilaahay buu u ahaaday addiinu hoggaansanka alkhaalisu ee khaaliska ah wax kastoo kale oo loo hoggaansamo oo lagu camal falo oo dad lagu xukumo yaa sidaa maaha hoggaansanka khaaliska ah ee saafida ah ee dhammaystatiran ilaahay buu u ahaaday waa ilaahay oo la caabudo diinkiisana subxaana wa tacaala la qaato weye alaahay baraaruga bay ka dhigantay ayuhannaas dadow lilaahi ilaahay buu u ahaaday addiinu alkhaalis waxyaalahan kale qofku hadduu xataa u hoggaansamo isagoo neceboo aan aqbalinoo raalli ka ahaynoo inaysan xaq ahayn ogo waxaa laga yaabaa inuu iska sameeyo markaa hogaansanka khaaliska ah ilaahay buu u ahaaday alaa lilaahi diin اlkhaalis wاladiina kuwa itakaduu ay yeesheen min duunihi xaalay ahaadeen ilaahay sokadiis awliyaaa ay yeesheen wladiina kuwa itakaduu yeeshay min duunihi xaalayihiin alla sokadiis awliyaaa kuwa yeeshay kuwa awhaan iyo asnaam iyo balaayoay caabudaan kuwa yeeshay qaa'iliina xaalay ku qowlayaan maa nacbuduhum ma caabudayno markii la dhawr maxaa waxaan u caabudaysaa allah weynoo waaxidkaa cir iyo dhul abuuray ma caabudaan be waxay leeyihiin waxaan u caabudaynaba waa allaha weyn inaan ugu dhowaanno ayna gaarsiiyaan oo adduunkaanba kuwa madaxdaa iyo madaxweynaha iyo cid kasta iskagama geli kadhe cid baa loo maraaye dee allaha weyn baan usii maraynaayo waxaan rabnaa inaa maaragtay isagaa laftiisa ugu sii dhowaanno waddadii baan ku sii gaaraynaayo leey ilaahay wuxuu yidhi kuwa sidaas samaynaya yaquuluuna ama qaa'iliina xaalay ku qowlayaan maa nacbuduhum ma caabudayno ilaahyadan baadilka ah ilaa liyuqaribuunaa inay noo dhoweeyaan mooyaane ilallaahi ilaahay zulfaa dhoweyn wax kaloo aan u caabudayno ma jiba ilaahay inay noo dhoweeyaan baanu ka raadinaynaa bes oo hadhow noo shafeecaan waxa uu yidhi saawigu markii la yidhaahdo war yaa idin abuuray cirarkasa yaa abuuray dhulkasa yaa abuuray idinka yaa rabbi idiin ah aabbayaashiin hore yaa rabbi u ah jawaabtay bixin jireen dhammaan waxay ahayd allah bay dhahaya markay saa dhahaan maxaa waxaan la caabudaysaan haddaadde ma alla caabudaan kaasay dhahayaan wax kale u caabudi mayno maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuunaa ila allaahi zulfaa bay ku jawaabayeen ilaahay wuxuu yidhi inna allaha ilaahay yaxkumu mid xukmaayo weeye baynahum iyaga dhexdooda fii maa shay hum iyaguba fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna ay isku afgaran laayihiin waxay isku diidan yihiin ee isku khilaafsan yihiin ee isla fahmi laayihiin ilaahay mid ku kala saaraya wey khalaa'iqda oo dhan maalinka qiyaamada arrinkan diinka ee ay isku khilaafsan yihiin waa lagu kala saaraya dad waa mu'miniin kuwana waa kaafiriin markaasaa diinta islaamka kuwa haysaan kuwana ma haysaan kuwa gaaladaa waxay leeyihiin annagaa saxan mu'miniintuna waxay leeyihiin war waa khaldantihiine gaalo yahay kaalaya ilaahay rumeeyay rasuulka oo diinta soo gala ilaahay baa kala saaraya oo kala saarkaa muxuu noqonayaa mu'miniinta in jannada la geliyo gaaladana iyo kaafiriintana naarta in la geliyo inna allaha ilaahayna laa yahdii ilaahay ma hanuuniyo man axad ilaahay ma hanuuniyo huwa isaguba kaadibun been badana ah kafaaru kaadibun beenaala ah kaadib kaasoo kafaarun kufri badana ah kaa ilaahay ma hanuuniyo qofka kaadibka ah been been beenaalaha oo weliba kafaar waa maxa kufri badan oo kufriga ku xeel dheeraada mubaalaqada kuwaa ilaahay mahanuuni low araada allaahu ilaahay hadduu doono maba doonine an yatakhida inuu yeesho waladan walad kaba soo qaad maba jidheen mar baan waxaan jirin calaa sabiili alfardi waataqdiir kaba soo qaad ilaahay hadduu dooni lahaa maba doonine inuu walad yeesho lasdafaa waa dooran lahaa mimaa kii xaggiis yakhluqu uu abuurayo buu ka dooran lahaa maa yashaau wax allaale wuxuu doono ayadda waa maxay macnaheeda iyagu waxay leeyihiin kuwa gaalada ah ilaahay baa walad yeeshay ee malaa'igtu waa banaatullah iyo waxyaalo la mida ciise waa ibnullah iyo waxyaalo la mida bay ku hadlayeen deedna haddii ilaahay dooni lahaa inuu walad yeesho maba jidheen wuu dooran lahaa wuxuu abuurayo wuxuu isagu doono wuxuu isagu doono laakiin maba doonin iraadada ilaahayba yaa iraada low araada la soo maha iraadaduba kuma tacalluqdaba waxyaalaha mumtanicaa walmumtanic waxa shayga mumtanicah laa tatacallaqu bihi lqudra qudrada iyo iraadadu mumtanic kuma tacaluqaan iraadada ilaahay iyo qudrada ilaahay xagga caqaa'idka lagu bartaa masaa-ishaani shayga mumtanica ee mustaxiilka ah kumaba tacaluqaan marka ilaahay maba doonin ilaahay muxuu doortay keliya laakiin la safaadaa laga qaadanaya mimaa yaqulmaasha ilaahay rusul oo ummadda usoo diray kuwa malaa'iga iyo kuwa bini aadama kuwaasaa ilaahay doortay bimacnaa kuwaasoo ilaahay khalqiga rusul ahaan loogu doorto wamaa yenbaqii liraxmaani an yattakhida walada allah raxmaana dow uma aha laa'iqna uma aha mana dhici kadhaba welad inuu yeesho subxaanahu ilaahay nasahidiise huwa ilaahay allahu alla wey alwaaxidu mida alqahaaru ee qaharid badan ilaah kaa weeye alilaahu alwaaxidu laxad allaha weeyaan nadiir ma leh maiil ma leh ilaahay allaha weeyaan subxaana wa tacaala dee haddii welad uu yeesho maba yeelane weladku wuxuu raacay jinsiga cidda weladka uu yahay ilaahayna jinsiba ma leh waaba waaxid wax shabaha iyo wax matala midnaba ma jiraan ilaahay awooddiisu misna inoo caddaynaya khalaqa ilaahay wuxuu abuuray asamaawaati samaawaadkiibu ilaahay abuuray waa toddoba iyo walarda ardadiina ilaahay waa abuuray bilxaqi xaala yihiin baa ilaahay abuuray bilxaqi ilaahay samaawaad iyo ardooyin buu abuuray yukawiru leyla ilaahay habeenkou duubaa cala annahaari maalinta dusheeda wa yukawiru nahaara maalintana ilaahay waa duubaa cala leyli habeenka dushiisa sidii maalin loo joogay maanta baa hal mar sidaa loo rogayaa la duubaya habeen baa meeshii bedelaya habeen hadda sida loo joogana hal mar baa la duubayaayoo maalin baa qabsanaysa waddanka takwiirkan maxaa laga keenay maalan marka cimaamadda oo kale madaxa lagu duubo ka waral cimaama cimaamad boo duuba saas markii madaxa loogu duubo oo loogu wareejiyo kale sidaasoo kalea hal markan loo duubaya meeshuu iftiiminayo dhan mugdi baa qabsanaya hameen habeenkiiyo mugdigu meeshuu joogoo dhan waxaa duubaya oo qabsanaya maalin saasaa dhacaysa markaasaa marmarna labadoodii baa la kala badanaya yuliju leyla fi nahaari wa yuliju nahaara fi leyl habeenkaa badanaya mar saacada wuxuu soo qaadanayaa maalintii ah marna maalintaa badanaysa saacada waxay soo qaadanaysaa habeenkii ah yukawiru leyla cala annahaari wa yukawiru nahaara cala alleyl waa innagii soo marnay aayaddii ahayd yuushi leyla annahaara yadlubuhu xafiifaa markii saa loo duubo maalinta iftiinkeeda baa tegaysa marna habeenka mugdigiisi baa tegaya wasakhara ashamsa ilaahay qoraxdii buu sakhiray waalqamara dayixiina ilaahay waa sakhiray waa layliyey waa layli kuwa ilaahay wuxuu ka dhigay hoggaansan masaalixulcibaad maalin isku bixisa lagama dhigin habeen isku bixisa lagama dhigin dunida maanta dhahaysaa ee maalintaa nagu dheer oo dhowr iyo labaatan saac noo ah ama labaatan saac ama wax ku dhow sagaal iyo toban saac siddeed iyo toban saac iyo wax ku dhow waa aragteen waxay dhibaato ka cabanayaan wakhtigii maqribka iyo ceshihii iyo afurkii iyo taraawiixdii iyo suxuurtii iyo wixii oo dhan baa waxay iskugu imaanayaan saddex saac iyo wax la mid ah ilaahay subxaana wa tacaala qoraxdan waa inoo sakhiray dayaxana sidoo kale kullun mid kastaana oo labadooda ka mid ah yejrii waa dareeraya liajalin ilaa ajalin ajal laga gaarayo ajalkaasoo musamaa la magacaabay mid kastaa ilaa muddo macluumaa laga gaarayo ilaahay agtiisa macluumka ah ilaahay baa oga ayuu soconaya marka dambena maalinka qiyaamada la gaaraya way dhammaanaysa arrintu ilaa qiyaamada wey dee qoraxdii lafteediiba ida shamsu kuwirad baa dhacaysa ida shamsu kuwirad ayaa dhacaysa xidigihii baa soo daadanaya wida najuumunka darad baa dhacaysa dareerkaas ay dareerayaan qoraxda iyo dayux liajalin musama innaga aragtideenna maalintii iyo hameenkii midna qoraxdu joogto midna dayaxu joogo dee afar iyo labaatankii saac dareer ah iyo mid bishii ah iyo mid sanadkii ah sidaasa wax u soconaya alaahay baraaruga huwa ilaahay jala wacalaa alcasiizu allah qaalibkaa wey alghafaaru allah dhaafidda badan wey subxaanahu wa tacaala ilaahay sidaa weeye xarfu tambiih baa la yidhahda alaada horay baa la dhig in macnaha cinaayo gaara la siiyo lagu baraarugsanaado weeye arrinta ilaahay inuu casiiz yahay dhan kalena hafaar ilaahay inuu yahay subxaana wa tacaala khalaqakum ilaahay waa idin abuuray dadyow khalaqakum ilaahay waa idin abuuray ayuhannaas dadow min nafsin naf xaggeed naftaasoo waaxidatin hal xaba ah hal naf waa nebi aadam baa laydinka abuuray waxaas binu aadan aysan bal yaacaya hal axad baa aabba u ah sidaad doontaan u kala abtirsada saad doontaan isku kala sarraysiiya saad doontaan u kala badnaada saad doontaan macnaha cidna u liida cidna u sharf dadku waa isku hal aabbe aabbe ciduu wada dhalay un weeyaan khalaqakum ilaahay waa idin abuuray min nafsin waaxida waxay tusinaysaa ilahay waxdaaniyadiis iyo awooddiisa uma dabadeedna jacala ilaahay waa abuuray jacala bimacnaa khalaqa ah jacala waa yeelay minhaa nafti zawjahaa lamaanaheedii jacala waa abuuray khalaqa minhaa naftii keliga ahayd zawjahaa lamaanaheedii baa ilaahay iyo zawjkeedii baa ilahay ka abuuray waa xawa meesha maxaa yimid tajaanus iyo tanaasul taran iyo isku jinsi ahaan oo xawa xaggee laga abuuray nebi aadam feerihiisii mid ka mida ayaa laga abuuray ina almar'ata khuliqat min dilacin rawaahu lbukhaariy wa muslim wa anzala ilaahay wuu dejiyey lakum idinka min alancaami nicmoolayda xaggeedana ilaahay wuxuu idiin soo dejiyey amaaniyata aswaajin sideed sinfi sideed nooc oo xayawaan ah oo nicmooley ah baa ilaahay idiin soo dejiyey daxgeel laga soo dejiyey marka horta sideedda sheeg geel iyo lo iyo ari arigaasaa laba noqonayo midna qanam midna maczi ida yiriyo wey geel iyo lo afar nooc soo maha afarta kale afarna waa lab afarna waa dhadig lo-dii mid lab iyo mid dhadig waa dibi iyo sac geelii sidoo kale waa rartig iyo hash waa afar idihii waa wankii iyo laxdii waa lix riyihii waa sidoo kale waa ridiiyo orgii mid kastaaba waa zooj waa lamaane saasaa laga dhigay ilaahay baa soo dejiyey marka xaggee laga soo dejiyey dee neefkii u horreeyey xoolahan wixii u horreeyey oo la keenay dee xaggee laga keenay dee ilaahay baa soo dejiyey haddii kani kani dhal dhalay geelan geelan kala dhalay oo arigan oo waxaan bilowgooda hore xaggee laga keenay ilaahay baa idiin keeno idin siiyey oo ansalada sidaa loo daayoo xag rabbiyoo koraa laga soo dejiyey ama anzala ilaahay waa dejiyey wa anzala waa dejiyey lakum idinka min alancaami bimacnaa anzaladu waxa weeye awjada wuxuu idiin haysiiyey lakum idinka min alancaami amaaniyata aswaajin aswaaj oo sideed ah afar lab iyo afar dhadiga weeyaan ayaa ilahay idin siiyey dee qur-aankaba waa anzalna alxadiida soo lama dhihi ilahay birta annagaa soo dejinay suurat alxadiid alxadiid birta annagaa soo dejinay fiihi ba'sun shadiid balaayo daran baa ku sugan birta waxaa adduunkaoo dhan dadka gumaadaya iyo duunyaba waa wada bir balaayo daran baa birta ku sugan magac kastoo u bixiu nooc kastoo biri leedahay min mudac iyo maxaad iyo irbad ka bilow oo ilaa kuwa waaweyn oo ka qaarad ka qaar iskaga gooshaya kuge oo wada biraha ah wa manaaficu linaasi baa ilahay ka dambaysay manaaficna dadka waa ugu sugantaha birta wax yar haddaad damacda inaa qabsatid noocay doonto ha noqota bir baa loo baahanaya dhagaxa ku dhis dhulka ku qod ku gowrac xarag ku kala go wax kasta ku samee waa bir gaarigu waa biro diyaaradda raac waa bir waxaasoo dhan waa manaaficu linnaas ilahay wuxuu yidhi waa anzalna alxadiid dee ilaahay baa soo deji yakhluqukum ilaahay waa idin abuurayaa oo waa idin abuuraa weeye fii buduuni ummahaatikum hooyooyinkiin caloolahooda khalqan abuur oo kaa'inan ahaaday min bacdi khalqin abuur dabaris abuuro isdabajoog ah oo adwaar iyo maraaxil maraya baa insaanka la abuuraya marka hore waa meni marka dambe waa calaqo marka dambe waa mudqo ilaa abuurkiisu taam noqdo naftii baa lagu afuufaya misna abuur kalou noqonayaa nooc kalea fii ulumaatin buu ilaahay idinku abu buu idinku abuuraya mugdiyaal dhexdo taasoo alaain saddex ah saddex mugdi dhexdo waa saddexdead calooshu waa mugdi riximkaoo caloosha kusii dhex jira ilmogaleenku waa mugdi mashiimada iyo mandheerta oo iyaduna riximka kusii dhex jidhana waa mid saddexaad waa kiis ilmahaasi ku dhex jiro saddex mugdi baa lagu abuur binu aadanka intaa soo maroo menidaa ka soo bilowday oo saddex mugdi soo maray oo isagoo indhaha isku haysto oo aan waxba ogeyn yimid adduunka ya laa taclamuuna shay-an baa ilahay ka cabir ilahay waa midka idin abuur idinka waxba garanayn deedna samci iyo absaar iyo idiin yeelay indha iyo dhegay wixii la mida baa hadhow la kari waayaya ilaahuu ilaahay abuuray beeninayo qaarkiis oo rusushii beeninayo oo amarkii ilaahay diidayo isagoo axwaashaa soo maray oo tabartiisu saa tahay baa hadhowna dib saasoo kale tabartiisu ka noqonayso ilaahay wuxuu yidhi dalikum kiinaasi allahu ilaahay weeye waa khabar dalikum kiinaasi allahu ilaahay weeye waa khabar koowaad rabbukum rabbigiin weeye waa khabar labaad lahu ilaahay waxaa u ahaaday almulku mulki baa u ahaaday waa khabar saddexaad laa ilaaha ilaa kaloo xaqluhu caabuda mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaane waa khabar afraad facanaa kayfa sideebaa tusrafuuna laydiin sarfinayaa oo laydiin iilahayaa war xaqeebaa xaqa laydinka iilayaa oo laydinka weecinayaa oo laydinka haysanaya in takfuruu haddaa gaalowdaan dadow fa ina allaha ilaahay haniyun hodan buu ka yahay cankum idinka xaggiinna ilaahay idinka iyo cibaadadiinna iyo iimaankiinna iyo shukrinaqiinnaba ilaahay hodan buu ka yahay in takfuruu fa ina allaha haniyu cankum walaa yardaa ilaahay ugama raalli aha licibaadihi addoommadiisa alkufra kufri iyo gaalnimo dee addoomada khiyaar baa la siiyey waddada wanaagsan ama qaada ama midda xun qaata idinka idinta hadday laakiin midda xun qaadaan oo gaaloobaan ilaahay raalli kama ah haddaa ku dhacdaan waxa idinku dhaca waa arki doontaan wey wain tashkuruu laakiin hadday qaadaan xataa ilaahay qadihiisa iyo mashii'adiisa arrintaasi ku dhacdo wain tashkuruu haddaa shukridaanna yardahu lakum yardahu lakum ilaahay waa idinka raali noqonaya waa idinka raali noqonaya yardahu lakum haddaa shukridaan shukrigiinna ilaahay waa idinka waa idinkaga raali noqonaya lakum baa lagu daray yardahu lakum liajlikum shukriga idinkoo wax idin taraya ilaahay shukriga wax u ziyaadin maayee idinkoo wax idin taraya lakum liajlikum wa manfacatikum idinkaa dan iyo manfaca idinku jidhaawe walaa taziru ma xambaadho waasiratun naf dambowday nafsun waasiratun wisra ukhraa wisra nafsin ukhraa naf kale dembigeed ma xambaadho wey qof kasta dembigiisaa loo qabanaya qof kale dembiguma yaal uma intaa dabadeedna ilaa rabbikum rabbigiin intii kaabuu marjicukum marjiciinu ahaaday ilaahay baa hortegaysaan fa yunabbi'ukum ilaahayna waa idiin warramaya markaa bimaa kii kuntum ay ahaan jidheen tacmaluuna kuwa camal fala waxaad soo shaqaysateen idinku warrama maahee ilaahay baaba idiin sheegaya waa laydinka warramaya waa laydinku abaalmarinaya innahu ilaahayna caliimun ilaahay midku ogaal badan weeye bidaati suduuri laabaha xaaladdow saaxiibkaa maa tukinuhu saraa'iru siraryaalku waxay qarinayaan qofkas hadda isley cidna ha iskaga sheegin iyo damaa'irta waxa ku qarsoon ilaahay mid og weeyaan taa hadduu ogyahay wax kasta ilaahay waa ogyahay wax kasta ilaahay waa ogyahay yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur weeyaan darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab